أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka oo ku baaqay guluf dagaaleed ka dhan ah waddanka venezuela ee dhaca qaaradda latin america iyo donald trump oo durbo soo saaray awaamiir ka dhan ah waddankaasi hogaamiyaha maamulka shahaadla dirarka ee isku magacaabay jubbaland oo qabanqaabinaya shir siyaasadeed uu doonayo inuu ku qabto magaalada kismaayo shirkaas iyo waxa uu ka damacsan yahay ayaan caawa idiin haynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay ku sugan yihiin xaalad aad u liidata oo dhanka nolosha ah barnaamijka ayaan idinkugu haynaa xaflad ballaaran oo ay ku qalinjabinayeen in ka badan afartan arday oo baratay cilmiga caafimaadka oo ka dhacday cisbitaalka guud ee magaalada jilib taas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf fara badan oo lagu soo maamuusay barnaamijka faafareebka wararka caawa intiisa badan waxaad ku maqli doontaan xafladdaas iyo faahfaahinteeda mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dowladda kaafiradda ah ee maraykanka ayaa ku baaqday guluf dagaaleed ka dhan ah waddanka venezuela ee dhaca qaaradda latin america iyadoo durbe madaxweynaha waddankaasi ee donald trump uu soo saaray awaamiir ka dhan ah waddankaasi haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxmed bukhaari bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaad ku dhegaysan doontaan balaynu eegno halkudhigga ah madaxweynaha maraykanka oo yeeriyey siirida dagaalka waddanka venezuela awaamiir culusna soo saaray waa mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu hardhay shabakadda wararka soomaali memo waxayna warbixintu ku bilaabanaysaa sidatan salibiga donald trump oo ah madaxweynaha dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu xaalad dagaal gelinayo waddanka venezuela oo ka mid ah dalalka dhaca qaaradda amerika qoraal kooban oo trump soo dhigay bartiisa bulshada ayuu yeeriyey siiriga dagaalka isagoo dignin culus u diray dhammaan shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha ee isticmaala hawada waddanka venezuela ku socota dhammaan shirkadaha diyaaradaha iyo duuliyaasha ganacsatada mukhaadaraadka iyo kuwa dadka tahriibiya waxaan idin sheegayaa in laga bilaabo wakhtigan ay hawada venezuela si dhammaystiran u xiran tahay tallaabadan ayaa imaanaysa xilli maraykanka uu boqolaal ka mid ah maraakiibtiisa dagaalka uu geeyey xeebaha waddankaasi waxaana la filayaa inuu dhaco duulaan militari oo xilka looga tuurayo nicolas madura warbixintii shabakadda wararka soomaali memo ayay taasi ahayd markana axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka ashaaladirarka jubbaland oo xusulduub ugu jira qabashada shir siyaasadeed ka dhixi doona magaalada kismaayo waa halkudhigga cinwaan lagu qoray maanta websaytka islaamiga ee caalamada ilwareedo ayaa sheegaya in maamulka isku magacaabay jubbaland uu isku diyaarinayo martigelinta shirkii ugu weynaa oo mucaaradka xasan gurguurta ay ku yeeshaan gudaha soomaaliya shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa iyana muqdisho uga dhawaaqay in shirkaa ay ka qayb geli doonaan sidoo kale waxaa shirkaa tegi doonaa siciid cabdulaahi deni iyo ra-iisul wasaareyaal hore oo xilal horey uga soo qabtay kooxda ardada shirka kismaayo ayaa la filayaa in lagu dhiso xisbi siyaasadeed oo taxadi weyn la geli doona xasan gurgurta iyo xamse cabdibare warbixinta websaydka calamada haddaynu halkaa uga gudubno xildhibaan sheegay in kooxda ardadu ay ku sugan tahay xaalad aad u liidata telegramka websayteka islaamiga alfurqaan ayaa cinwaankaasi lagu qoray waxayna warbixintu tahay sidatan axmed cabdi kooshin oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada ayaa maamulka riddada gurgurta ku eedeeyey inay musuqmaasuqeen miisaaniyadda loogu talagalay maleeshiyaadka iyo darajooyinkooda waxa uu xildhibaankani ka dhawaajiyey in tan iyo sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii aan maleeshiyaadka riddada la siinin wax darays iyo kaba ah oo ay ku howlgalaan isagoona xusay in lacagihii loogu talagalay maleeshiyaadkaasi aan la ogeyn halka lagu bixiyey xildhibaan axmed cabdi kooshin oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in darajooyinka maleeshiyaadka lagu bixiyo hab qabiil taas oo uu sheegay inay dumisay tayada maleeshiyaadka waxa uu xildhibaankani oo kooxda riddada ku eedeeyey inay warqad ula tagaan madaxweynaha iyo wasiirkiisa si ay ugu dalacsiiyaan shakhsiyaadka ay rabaan xaaladdan qalafsan ee masuq maasuq ah ee ay dhex muquuranayaan maleeshiyaadka riddada ayaa waxa u raacaa inay ku la-anayaan dagaalada ay kula jiraan mujaahidiinta dhowaan ay ahayd markii taliyaha maleeshiyaadka riddada murtadka lagu magacaabo fudwaa yuusuf raage uu qiray in tiro gaaraysa shan iyo toban kun lagu dilay dagaalada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobka ugu dambeeya oo aynu ku soo qaadanayno xubintaada lahaynta iyo guudmarka midrigaha islaamiga ayaa waxay tahay mid aynu ka soo qaadanayno telegramka fafrebro waxaana ka mid ah qodobada maanta lagu qoray mujaahidiinta ayaa maanta barqadii weeraray maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa goob u dhexaysa deegaanada buuligaduud iyo baarka ee duleedka magaalada kismaayo saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey bakhtiga laba murtad halka mid kalena uu si xun ugu dhaawacmay dhanka kale wilaayada baay mujaahidiinta ayaa laba qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin oo ku lugeynayay gudaha magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay qaraxyadaasi laba askari oo murtadiin ah sidoo kale geesayaasha islaamku xalay waxay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka burjad ee dowladka magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo khasaaraha dhabta ee cadowga ku gaaray dagaalkaasi aan weli lasoo timin xubintaada lahaynta iyo guudmarka amerikaha islaamiga waa naga intaas markana aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag markan iyo magaalada jilib xaflad ballaaran oo ay ku qalin jebinayeen in ka badan afartan arday oo baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday cisbitaalka guud ee magaaladaasi waxaana xafladaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf aad u fara badan kuwaas oo kasoo qaybgalkeeda lagu soo maamuusay haddaba waxaa xafladaasi ka qaybgalay iskuna soo dubariday halkanna inooga soo jeedin doona cismaan axmed dhuubow bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab bukhaari dhowaan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka dhacday xaflad heerkeedu sarreeyey taas oo aheyd xaflad qalinjibin ah islamarkaana ay ku qalinjibinayeen arday baratay qeybo ka mid ah cilmiga caafimaadka munaasabadda ayaa ka dhacday xarunta cisbitalka guud ee degmada jilib xafladda waxaa qabanqaabadeeda iyo qabsoomideedaba lahaa mas-uuliyiinta cisbitaalka jilib ujeeddada xafladda ayaana ahayd in shahaadooyin waxbarasho la siiyo in ka badan afartan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo wax ka bartay cilmiga caafimaadka xafladdu waxay ahayd mid heerkeedu sarreeyey oo lagu marti qaaday in ka badan boqol ruux oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta culimo waxgarad bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale markii lasoo fariistay hoolkii aadka u quruxda badnaa ee loogu talagalay in kelimaadka laga jeediyo waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey mid ka mid ah howlwadeennada isbitalka guud ee magaalada jilib oo sharxaad ka bixiyey ujeeddada xafladda iyo muddadii uu furnaa cisbitaalka waxyaabaha u qabsoomay iyo inta dufcadood ee wax ku baratay cisbitaalka waxaan soo dhoweynayaa culummada nuqaabada waalidiinta mas-uuliyiinta heer xarako iyo heer degmo dhakhaatiirta qoyahanada macallimiinta marti sharafta ardada dhammaan qof walba mas muxuu ku fadhiya ku qadirinayaa waxaan inta usoo istaaga waxay tahay maanta ay taariikhdu ku saabsan tahay lixdii bishii lixaad kun afar boqol afartan toddobo waafaqsan labaatan toddobo bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatan iyo shanta inaan inka siiyo macluumo guud oo ku saabsan garabka waxbarashada ee isbitaalka guud ee degmada jilib isbitaalka markii la furaya waxaa loo furay in dadna lagu daaweeyo waxbarashana lagu soo saaro oo jiil aqoon-yahana oo caafimaadka muslimiinta ka kaafsiya in lagu soo saaro hadafka u ahaa marka hore aniga in la hadlaya waxaan ka mid ahaa ardadii lagu bilaabay oo u xarootay isbitaalkan inay ku baraatigayso hadafkaaba ahaaba marka saas ahaa isbitaalkan qaybtiisa waxbarashada dufcadii u horreysay waxaa la qabtay toddobadii bishii labiyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo saddex muddo yar marka la furay kadib dufcadaas ayaga ah waxay ahaayeen ardo saddex iyo toban ah marka waa dufcadii u horreysay dufcada ayaga ah maanta waxaa nagala jooga lix arday inta kale way qalinjabiyeen laakiin xaflad maana u qaban waxay ka shaqeeyaan isbitaalada wilaayaadka bakool baay jubbada hoose jubbada dhexe shabeellada hoose inta maanta way ka shaqeeyaan shahaadadooda maanta maqanay ku qaadanayaan sababto waxay tahay markay dhammeeyeen annaga fursad maana u heli markaa shahaadana ku bixino waqtigan uu ku dhammaado way baxeen marka difcada labaad waxaa la qabtay isla sanadka ku xigay kun afar boqol afartan iyo afar bisha muxaram difcadaasna waxay ahaayeen afar iyo toban arday maanta aan joogno waxaa nagala jooga laba arday oo shahaado qaadanayso inta kale waxay ka shaqeeyaan gobollada hadda idiin sheegay shahaadadooda waxay ku qaadanayaan ayagana maqanay ku qaadanayaan insha allah difcada saddexaad waxaan qabannay labaatankii bishii shanaad kun afar boqol afartan iyo shantii difcadii ayada ahayd difcada saddexaad maanta waxaa ka qalin jebinayso saddex iyo toban arday inta ka maqan way shaqeeyaan ayagana wilaayaadka jiraan waxaa jirta dufca afaraad oo xafladeeda maalin dhow aan qabannay waa dufcadii afaraad ah faahfaahin waan ka sii doonaa qaybta waxbarashada laakiin aan ku bilaabo dufcadka dufcada ayada ah waxay ka soo qalinjebisay dugsi hoose dhexe ama waxa loo yaqaano atacliimu alasaasi lisixa waxbarasho asaasi u ah caafimaadka waa dufcada afaraada hadda maanta ku qorneed soo dhoweynta martida alxamdu lilah walilahi alxamdu walmina isbitaalka marka si guud afar dufco oo saddex maanta ay qalinjebinayso iyo mid maanta u hartay hal sano intaas waa sida guud isbitaalka marka qaybtiisa waxbarashada ah ama janaaxu tacliimi waxyaalaha uu bixiya waxaa ka mid ah waxbarasho free ah sida arkaysiin de waa maanta ardayda ayada ahaa oo maanta afarta dufco ahaa afar dufco isbitaalka jilibay maanta gacanta ku hayaan oo kuwa muslimiinta u khidmaynaya isbitaalka marka waxyaala uu bixiya waxaa ka mid ah inuu ardada free wax ku baro waana mas-uuliyadda isbitaalka loo aasaasay awalan oo muslimiinta lacagtooda u gasho labo isbitaalka qaybtan waxbarashada waxay soo kordhisay inay dadka shaqaalaysiiso maadaama aqoontii ay soo saarayso oo maanta ardada noo fadhida kulli waa wada qaadanaynaa marka waa job creation wixii dhihi jiray oo ah shaqo abuuran samaynagu sababta haddii tacliin jirin ma imaanayso macnaha alxamdulilah si guud marka isbitaalka koorsooyinka uu bixiyo fakultiyada uu bixiyo waa meeqo waxaan bixinaa nursing diploma shahaado kalkaaliya oo diblooma ah laba sano iyo ka kor midwifery ama mulisinimo oo diblooma ah laba sano iyo ka kor ugu yaraan laba sano laab diblooma ah laba sano iyo wixii lagu daro laakiin laba sano ugu yar kulligood maanta shahaday wada qaadanayaan allahu akbar walilahi alxamdu walmina sida aad maqlayseen cisbitaalka waxa uu bixiyey juhdi iyo dadaal dheeraad ah muddo kooban oo u furnaa oo ku dhowaad shan sano ah markaana waxaa loo wacay qaar ka mid ah ardaydii xafladda loo dhigay ee soo baratay wax ka mid ah cilmiga caafimaadka bandhig ayay ku sameynayaan hoolka quruxda badan ee ay munaasabaddu ka dhicaysay kama gaarno in badan oo ka mid ah ardaydii halkaasi kelimaadka ka soo jeediyey islamarkaana maqal iyo muuqaalba ahaa oo halkaasi ku sharxayay waxyaabihii ay soo barteen hase yeeshe eh hal iyo labo ayaanu ka soo qaadan doonaa waxyaabihii ay soo bandhigeen iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah cudurrada oo ay ka hadlayeen iyo sida ay markaasi tahay in cudurradaasi la ysaga ilaaliyo bal aan soo dhoweyno qaar ka mid ah ardaydaasi oo qaarkood kelimaad soo dhoweyn ah u sameeyey dadweynihii ka soo qayb galay xafladda أيها الإخوة والأخوات إن الطب في الإسلام ليس حرفة دنيوية فحسب بل هو رسالة ربانية وإنسانية سامية قوامها الرحمة ومبدأها الإحسان وغرضها حفظ النفس التي جعلها الله تعالى من أعظم الضروريات في شريعة الراء قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال عز وجل أيضا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فهاتان الآيتان تظهران عظمة حفظ النفس في الإسلام وكيف أن إنقاذ إنسان واحد يعد عملا يقابل بثواب ويعادل إحياء البشرية جمعاء ولهذا كان الطبيب في الإسلام وسيط رحمة ورسول خير وباني حياه لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي وطلب العلاج فقال كما في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا تداوى فقال صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء علمه من علمه وجهله من جهله
waa maaddo ka tirsan caafimaadka taasoo ka hadasha daryeelka carruurta yaryar ilaa ay ka qaangaarayaan maaddadaas ayaa lagu magacaabaa bidyatrig mawduuca ka hadlayo difteriga gooracatadu waa caabuq sababta bakteriya kaasoo si zaa'id ku baaha badanaana wuxuu saameeyaa dhuunta sanka indhaha iyo makhaarka waxaana sababto ilmaaragto bakteriya loo yaqaano koona bakterium difteriya loo yaqaan ayaa sababto qaab nooca ayuu ku faafaa cudurkan lambar kow taabashada ayaa lagu qalqaadaa lambar labo waxaa kaloo lagu qaadi karaa dhibcaha ka soo baxaya qofka markuu hindhisayo mase markuu qunfacayo lambar saddex maro wasaqaysan oo qofka infected barson isticmaalay in adin ku jiibsado tusaalehaan in adin la isticmaashid cudurkan saasoo kale asna uu gudbi karaa qof cudurkan qabo qof kale uu gudbi karaa yaa cudurkan halis ugu jira marka cudurkan gooractada dadka halista ugu jiraan waa kuma dadka talaalka haysan lambar labo waxaa halis ugu jiro carruurtay ka yartahay da'dooda shanta sano maadaama difaaca jirkooda oo hooseeya halis ayay ugu jiraan dadka ay ka waaweynta da'dooda lixdanka sano dadka ay ka weynta ayagana sidoo kale halis ayay ugu jiraan meelaha nadaafad darada ka jirto dadka ku nool carruurta ku nool sidoo kale ayagana waxay ugu jiraan halis ayay ugu jiraan cudurkan dadka hooseeyana sidoo kale ayagana difaacooda jirka oo hooseeya halis ayay ugu jiraan dadka ku nool meelaha isku raranka sida qaxootiyada kuleejyada xaafadaha carruurta badan ku nool yihiin cudurkan ayagana halis ay ugu jiraan waxaa isweydiin badan marka dadweynow calaamadaha cudurkan leeyahay waa calaamadahay calaamadaha lagu aqoonsan kara qofkan inta calaamadaha u gudbin waxaa jira wax la dhaha incubation period ama se soomaaliga loo yaqaano xilli huuris xilli huuris waxaa la dhahaa xilligu cudurka qofka saameeyo ilaa oo ka soo saaranaya calaamado muujinaya cudurkaas ayaa lagu magacaabaa incubation period calaamadaha u horeeya marka soo saari karo qofka waxaa ka mid ah boqolkiiba siddeetan shan ilaa boqolkiiba sagaashan ayaa la arki karaa calaamadan inay dhuunta nabare ka soo baxaan ayaa la arki karaa dhuunta qanjirada ku yaalaan sidoo kale ayagana inay bararaan ayaa la arki karaa sida qunfac eeyaho kale in lagu arka qofka ayaa lagu arki karaa wadna qaraac saa'id ayaa lagu arki karaa wheezing and difficult breathing cod in laga maqlo hawmareenkiisa mase hawmareenka naftirkeeda neefta dhibto ayaa lagu arki karaa qandho saa'id ah iyo qarqarya ayaa lagu arki karaa boqolkiiba konton ilaa boqolkiiba siddeetan shan ayaa calaamadan la arki karaa inay dhuunteeda bararto qofka dhuunta saa'id u bararto waxaa kaloo lagu arki karaa siidhamin baren xuub la dhaha xuubkan meesha naga muuqdo wuxuu ku dhegaa dhanka dalqada dambe ayuu ku dhegaa waana xuub dhaqsid ku fiiqmayo haddii la fiiqana waxaa ka dhalan kara dhiigbax waxaa kaloo ku dhici kara qof conjunctivitis wax la dhahayo cudur oo indhaha ku dhaco gaar ahaan maxaa laha xuubka aad conjunctivitis inuu ku dhaco sidii kanoo kale naga muuqato qanjirada ay dhuunto kale ayagana inay barraan ayaa la arki karaa in lugaha nabre ka soo baxaan qofka nabre noocan oo kale u yaalaan in lugihiisa ka soo baxaan ayaa lagu arki karaa inuu sanka ka keeno dheecaamo oo marar qaarkood malax iyo dhiig soo raaco in cod laga maqlo markii qofka loo samaynayo wiisitada loo samaynayo isbitaalka la keeno oo la dhegeysta in qofka cod geeri hawmareenkiisa laga maqlo cod ayaa lagu arki karaa tabardari ayaa lagu arki karaa iyo madax xanuun ayaa lagu arki karaa halisyada ka dhalan karaan waa kow waxaa ka mid ah inay hawmareenka qofka ka xirmo maadaama qofka caabuq ka jira hawmareenkiisa inuu qofka hawmareenka ka xirmo oo neef heli waayo hadduu gargaar deg deg heli waayo qofkaasna waxay isla marka ku sababi kartaa dhimasho deg deg maadaama oksijiin heli waayo wadnaha muruqa wadnaha inuu asna caabuq qaada ay ka dhalan karto neerfooyinka jirka binaadinka inuu caabuq qaadaan ay ka dhalan karto barlysis ay ka dhalan karto inuu qofka maxala barlys noqdo maadaama neerfiska maxala inflammation qaadeen waxaa kaloo ka dhalan kara wax loo yaqaano pneumonia ma soomaalida u taqaano oofareen daawada markasta waxaa ka wanaagsan ka hortag ayaa ka wanaagsan maxaa cudurkan laga hortaga marka ka hortag ma leeyahy waa in la talaalaa dhammaan caruurta talaalka cudurka gooractida waa in la siiyaa sheekh maxamed balli waxa uu ka mid ahaa culimmadii lagu marti qaaday xafladda wuxuuna halkaasi kula hadlay maamulka ardayda iyo kasoo qaybgalayaasha wuxuuna si gaar ah bahda caafimaadka kula dardaarmay inay si hufan ugu shaqeeyaan dadka bukaanada ah ee imaanaya xarunta cisbitaalka allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal xafladdan qiimiga badan nala soo kulansiiyey ee arday quraabata arbaciin loogu xirayo muddo aan yarayn wax soo baranayey aan aragnay daawanay siday wax u soo jeedinayaan iyo maadooyinka waxway ay barteen ay soo jeediyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan humma maamulka isbitaalka iyo macallimiinta iyo xarakada ilaahay subxaanahu wa tacaala shiraafkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nidaamkeeda oo duruustaas iyadu bixinaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo kaasu wuxuu leeyahay waidaa maridtu fa huwa yashfiin markaan xanuunsado waxa i daweeya oo i caafiya waa allah subxaanahu wa tacaala awalan waxaan dardaarmaynaa horta diinkeenna in la isku daweeyo oo ruuxu markuu xanuunsado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu keenay uunaan ogaa u ogaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u laabto oo xanuunkaas ilaahay u qadaray haddana uu ku sabro wa maca daalika cilaajka iyo daawada xagga rabbi inuu ka raadiyo oo yidhaahdo allaahuma shfini haaniyan inuu kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala isku akhriyo waa daawo waa dawo ah waa shifaaun limaa fi suduur waa daawo ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kastoo lagu akhriyo ruuxu macnaa hadduu niyaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku daaweynayo waxaan la hadlayaa ardayda iyo dhakhaatiirta kale oo fara badan waa cilmi uu ilaahay idiin sahlay haddana waxaa idiin imaanayaa walaalayaal waa dad u baahan daawada weeyaan ninka taajirkaa asagoo caafimaad qaba isbitaalkaa iska aadaya ma odhanayo midka amiirkaa asagoo amiira oon waxba qabin idiin imaan maayo kan shiikaa asagoo caafimaad qaba oo idiin oo durdurinaya idiin imaan maayo waxaa idiin imaanaya waa dad xanuunsan waxay u baahan tahay soo jiidasho waa meesha dacwada laga guto sida ninka dabiibkaa uu ruuxa jiran ula hadlo dabiibku waa meel ka go-an agee laga haya tartiib waa caafimaadaysaa adkaar kan laakiin in loo naxariiso loo dhimriyo soo dhowow la yidhaahdo aan lagu xanaaqin sama jeedaan walaalayaal shaqadan waa shaqo muhim jiddana ilaahay ha idin barakeeyo waa idiin ducaynaynaa shaqadan aad baan ugu baahannahay bilaash baad wax ku barateen yaa lacag laga qaada hadda marka u abaalguda dadkii oo macallimiinta u abaalguda oo meesha ayadaa sakrigaa ilaahay daraaddi u buuxiya inaad wax ku barateen amniga mujaahidiinta iyo jamaajimta iyo madaxyadooda inaad idinku wax ku barateen laakiin gabadha hadday tidhaahdo anigu waxbaan soo bartay wiilkuna maxaa ku barata rag madaxyadood baa wax ku baratee rag baa ku difaacaye marka inaan u abaalgudnaa la doonaya dadkan loo naxariiso mar labaad in isbitaalku dadka u naxariiso dhakhaatiirtuna u naxariistaan ma saddexaad inaad dadka u naxariisataan isbitaalkuna dadka u naxariiso waa hagaag waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee landalus gaar ahaan waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faafreebka wararka waxaan ku guda jirnaa xafladdii ka dhacday xarunta cisbitalka guud ee magaalada jilib kaas oo xaflad heer sar ah u dhigay in ka badan afartan arday oo baratay cilmiga caafimaadka markaana waxaa la soo dhoweeyey waaligii hore ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalle oo goobjoog u ahaa furitaankii cisbitaalka xilligaas oo uu ahaa waaligii gobolka haddana waxaa lagu casuumay inuu ka soo qayb galo xaflad loo dhigay arday wax ku baratay cisbitaalka abu cabdalle waxa uu runtii si aada ugu hadlay muhiimadda caafimaadka iyo weliba sidoo kale in loo baahan yahay dad wax bartay islamarkaana u faa'iideeya dadkooda awalan allah subxaanahu wa tacaala xilli walba iyo goor walba inloo mahadnoqon naga mudan
الحمد لله لحد على كذب وحان ما عندي ضمان مقشرف كلا دوان ardayda qalinjibin ee sheegalla iyo wiilalba mas-uuliyiinta xafladdan fadhiya dhammaan culummada dhallinyarada iyo inta ka soo qayb gashay iyo gaar ahaan bahda caafimaadkaba intaba waan u mahadnaqayaa mahadda alle kadib isbitaalkan aad iyo aad bay run ahaantii maanta ii farax gelinaysaa in maantay aan ka soo qayb galo arday qalin jibinaysa maalintii la furayey aayaadkii lagu furay waxaa noo akhriyey sheekhii hadda noo akhriy sheekh abubakar maantayna ardayda qalinjibinaysana asaga ayaa maantay aayaadka ugu furay aniguna ilaahay wuxuu imakaniyey maalintii la furayana waa joogay maantay ardayda qalinjibinaysana alxamdulilaah marka waa maalin aad iyo aad farxad u leh juhuud badan ay sameeyeen bahda caafimaadka isbitaalka ayaa meesha ka muuqda isbitaalkan mar buu ahaa garoon baaba ah haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin wuxuu u eg yahay meel loo soo dalxiistaba horumarka ka jira iyo ardayda qalin jibinaysa alxamdulilaah wax ilaahay loogu mahadnaqayaa meesha ka muuqda waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahadnaqayaa bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta caafimaadka isbitaalkan waa isbitaal guud oo ummadda loogu shaqeeyo maanta meeshaan khayr iyo barwaaqo ayaa ka muuqda wax soo saar baa ka muuqda miro ayaa ka muuqda waxaan u malaynayaa labada kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijireedda bishii dulqacda ayuu isbitaalkan dhismihiisa bilo u dhammaaday isla dulqacda akhirkeedana waa la furay intaas intaa u dhexaysay kumanaan qof baa lagu daweeyey haddana waxaan dareemaynaa in uu soo saaray isbitaalkii ilaa iyo saddex dufco waa horumar run ahaantii aan isleeyahay isbitaallada kale wax badan buu kaga duwan yahay isbitaalkan isbitaal shan sano hadda shaqaynayey oo intaas oo shaqo a qabtay horumarka intaas la eg sameeyey ardada intaas soo saaray waa injaaz weyn waxay mudan yihiin in lagu abaalmariyo intaas kadib imaamu shaafici wuxuu leeyahay weliba waxaa warinayaa tarjumaysanaya ninka la yidhaahdo alimaam addahabi fii kitaabihi siyar min aclaami nubalaa markuu tarjumada ka bixinayo imaamu shaafici ayuu wuxuu soo qaadanayaa baaca uu ku lahaa dhanka caafimaadka iyo dadkas u dhiirigelinaya caafimaadka waxa uu leeyahay haddegin laa taskunanna baladan haddegin buu ku leeyahay magaalo uusan caalim ku iftoonaya uusan joogin dhakhtar jirkaaga iyo xubnahaaga iyo badankaaga kaaga warramayana uusan joogin haddegin buu leeyahay sidoo kale alimaam ashaafici raximahullah wuxuu leeyahay alcilmu cilmaan cilmu diini wa cilmu dunya cilmigu waa laba cilmi cilmu diin oo uu ku sheegay huwa alfiq iyo cilmu dunya oo ah cilmu dhib marka imaamu shaafici sidoo kale wuxuu leeyahay laa aclamu cilman bacda alxalaali waalxaraami ka wanaagsan cilmiga caafimaadka maba aqaan buu leeyahay cilmigii shareecada iyo diinta wixii ku xiga oo cilmiya waxa aan fadilayaa buu yidhi oo cilmiga ah waxa weye cilmu dhibiga marka cilmu dhibiga in la barto waa muhim badanaa hadda waxaa aad iyo aad loo tarkiisinayay dadka dadka wax duraya isbitaallada dadka jooga rag bay u badnaayeen waxaan mar walba aan dhihi jirnay gabdho gabdhaha waxa weeye dura gabdhaha caafimaadkooda ka warqaba gabdhaha la tacaala isbitaallada meel walba iyo farmashiyaadka ha la helo gabdho alxamdulilah maanta gabdha ayaa noo soo baxay ilaahay mahadii aad iyo aad baan uga rajaynaynaa in majaalkaas gabdhaha ay buuxiyaan iyo majaalooyin iyo majaalada kaleba iyo carruurtaba run ahaantii carruurta iyo dumarkaba dadka wax ka fahmi kara waa dumarkaa la yidhaahdaa waxaana idinka rajaynayaa laba shay inaad wax ka qabataan waa cudurrada faafaya oo hadda soo badanaya run ahaantii dhakhaatiirta inay arrintaas ay wax badan ka qabtaan waan ka rajaynayaa sidoo kale dawooyinka in faafreeb loo sameeyo marka insha allahu tacaala dad kualal control noo sameeya haddana waxaa loo baahan yahay dad dhakhaatiira oo dhakhaatiirta waxa weye naga controla dadka wax badanna inaad wax ka qabataan waan rajaynayaa waxaan u baahannahay marka cilmu dibiga in la barto ardayda hadday qalin jibisa arday kale lagu soo daro macallimiintana waan ku dhiirigelinayaa ummadda oo dhanna inaad kaafisaan baan rajaynayna insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran haadaa wabillahi towfiiq kama marnayn ganacsatada beledka waxaa la soo dhoweeyey guddoomiyaha ganacsatada magaalada jilib ahna guddoomiyaha guddiga cisbitaalka cabdulqaadir maxamed idriis wuxuu isna ka hadlay xafladda wuxuu sidoo kale ee dadka xusuusiyey in uu goobjoog u ahaa furitaankii cisbitalka guud haddana uu indhihiisa ku arkayo cisbitalka oo soo saaray arday ee runtii la rajaynayo in iyagana ay qayb ka noqdaan majaalka caafimaad ayna sidoo kale iyagana noqon doonaan dadka la tacaali doona bukaanada la keenayo xarunta cisbitaalka bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilahi sal allahu caleyh wasalam waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala nagu soo kulmeeyey makaankan qiimaha leh xafladan aada u qiimo badan nagu soo kulmeey aan u mahadcelinaynaa allah ayaa ku mahadsan subxaanahu watacaala waxaan kaloo u mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii iyo dadkii caafimaadka oo barnaamijkan soo qabanqaabiyey aada iyo aad ayay umahadsan yihiin miisaanka xasanaadka allah u saaro bacda xamdilaahi waxaan maanta ka soo qayb galnay xafladda qalanjibinta xaflatu takhriij addufcatu waaxid wathaani wathalaata min almumariliin walmumarilaat oo shahaadada dublooma lagu qaadanayo waxaan u hambalyaynaa ardada qalanjibisay waxaan leeyahay hambalyo waxaan u dardaarmayaa ardayda iyo dhakhaatiirtaba inay allah ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala alla ka cabsi ayaa lagu gaaraa wax walba dadka oo imaanaya isbitaalka bukaanka in loo dhimriyo loo naxariisto lasoo dhoweeyo qalbiga loo dejiyo qofka bukaanka markuu yimaado asaaba welwelsanba wuxuu leeyahay maxaa lagaa sheegi doonaa marka qofka haddii cudurka lagu arka inaan la sii didinin oo tartiibkoo loo dejiyo intaasaa dardaaran iga waxaa kaloon aan maanta ku faraxsanahay oo aan goobjoogka ahay isbitaalka markii la furayey guddoomiyihii guddiga isbitaalka oo lagu furayaan ahaa maantana waxaan ka soo qayb galay xafladdii oo dhallinyaradii qalanjibinays muddo shan sano ah marka aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaana ku mahadsan dadaalkaas dadka bixiyey dhammaantood aad ayaan ugu mahad celinaynaa allahana abaal mariyo intaasaan kusoo koobaya kalaamkeena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa xusid mudan oo islamarkaana u baahan inaan bulshada xusuusino cisbitaalka sidaba howlwadeennadiisu ay sheegeen cisbitaalka waxa uu soo saaray arday aad u fara badan ardaydaasi wax lacag ah ee lagama qaadin muddada sannadaha ah ee ay waxbaranayeen dabcan mana dhacdo inta badan in arday intaasi la eg islamarkaana baranaya cilmiga caafimaadka haddana ee lacag la-aan wax lagu baro sidoo kale haddana ay helaan bratical oo ay cisbitaalka gudihiisa wax ku baranayaan waxaa sidoo kale intaa nasii dheer in dhammaan ardaydaasi la shaqaaleysiiyey afartanka iyo intiyo wax ka badanba iyo kuwa kale oo hadda iyagana wax sii baranayo runtii marka taasi waxaa dhanka kalena ay qayb ka tahay shaqo abuur loo sameynayo bulshada ku nool ee wilaayaadka islaamiga islamarkaana magaalooyinkoodii wax ku baranaya sidoo kalena shaqo abuurka helaya taas oo waa runtii iyadana majaal ay runtii mujaahidiinta u fududeeyeen bulshada markaasi ee la maamulaya iyadana waa arrin runtii xusid mudan markaana aan sii gudubno qeybaha kale ee xafladda iyo weliba sidoo kale dadkii ka hadlay waxaa la soo gaaray qeybaha dambe ee xafladda dadyow aad u fara badan ayaa sidaan hore u sheegnay ka hadlay xafladda qalinjibinta ee ardayda wax ku baratay cisbitalka guud ee magaalada jilib ee la baray cilmiga caafimaadka dadkaasi runtii kuma soo koobi karno cododkooda halkan laakiin waxaa markaan lasoo gaaray qeybaha dambe ee xafladda waxaana codbaahiyaha ee lagu soo dhoweeyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waaliga ayaa ka hadlay ahmiyadda ay bulshada u leedahay caafimaadka waxa uu ka hadlay sidoo kale waaliga ardayda caafimaadka ku baratay cisbitaalka magaalada jilib wuxuuna kula dardaarmay howlwadeennada cisbitaalka in ay sii wadaan dadaalka adag ee caafimaadka ee ay u hayaan bulshada qeybaheeda kala duwan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu yaquulu allahu tabaaraka watacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inama yatadakaru ulu lalbaab ikhwat alacizaa awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacdsalaam walaalayaal allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii ina soo gaarsiiyey xafladdan aadka u khayrka badan ee aadka u wanaagsan ilaahayga ina soo gaarsiiyey aan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi jazaahum allahu khayran waxaan u mahadcelinayaa maamulka isbitaalka jilib jazaahum allahu khayran juhdigan iyo dadaalkan ee maanta lasoo bandhigay iyagaa tusaale u ah bacdaalika waxaan u mahadcelinayaa walaalaha mushaarikiinta dhammaantood ee xafladdan nagala soo qayb galay ee culimo iyo odayaal iyo waalidba leh aabba iyo hooyaba dhammaantood waxaan leenahay wakhtigiina qiimaha badan ee aad ina siiseen oo xafladda aad nagala soo qayb gasheen waan idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran ardaydii iyaguna ku soo dhabar adeegtay muddadaas sanawaadka inay cilmigan dibiga bartaan caafimaadka oo weliba xataa fursad u helay cilmi ahaanna inay u bartaan baratig ahaan ay isbitaalka dhexdii kaga shaqeeyaan labadiiba waa isla socotay waxna waa la barayay camaliyana way u shaqaynayeen halka ardayda jaamacadaha maanta ka soo qalinjebiyey maalinkaa wixii ka dambeeya qalinjebinta uu raadinayo isbitaal uu ka shaqeeyo baraatig uu ku sameeya laakiin maanta ardaydeenu alxamdu lilaah cilmigiina waa la baraya baraatigiina maalin bay ku dhex jireen tanna waa faa'iido weyn oo aad u dhabar adeegteen waxaan leenahay gabdho iyo wiilalba waan idinkaga mahadcelinaynaa ilaahay ajirkiina ha badiyo xafladdan maanta aan u joogno xiritaankeeda sida horeba loogu sheegay arday ka qalin jebisay saddex dufcadood dufcada koowaad iyo talabaad iyo saddexaad oo tiradooda ay dhan tahay afartan arday oo dhammaantoodba bartay cilmiga caafimaadka ilaahay aan uga mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala haddana waxaa ugu dambeeya dufcadan saddexaad labaiyo labaatan arday oo maanta shahaadooyin iyo abaalmarino qaadan doono biidn illahi tabaaraka wa tacaala dadaalka marka ay bixiyeen qaybta caafimaadka ee isbitaalka jilib waa dadaal aada u weyn jilib hosbitaal uma ahan oo keliya reer jilibeed wilaayada jubbada dhexe keliyana isbitaal uma ahan waxaa la odhan karaa wilaayaadka islaamiga oo dhan inuu isbitaal u yahay waxaad arkaysaa bukaano fara badan oo ka imaanayo wilaayaadka kale islaamiga oo soo aadaya isbitaalkan idinkuna taa markhaati ayaad ka tihiinoo marar badan ayaa laidiin yimaada oo aad aragteen isbitaalku isagoo khalqigii intaa le-eg u khidmaynaya haddana u istaagay arday intaa le-eg inuu soo saara waxaa la dhihi karaa waa juhdi iyo dadaal ay la yimaadeen ee walaalihii mas-uuliyadda iyo ammaanadaa loo dhiibay ardadaa maanta qalinjebisay oo isugu jirta kalkaaliyaal caafimaad oo nayrisa iyo shaybaaro kuwa ka baxay iyaguna shahaado diblooma wada qaatay dhammaantood qaadan doona iyo umulisooyin saddexdaa qaybood iyo isugu jiraan saddexda ummaddeenna baahi fara badan iyo u qabtaan waxaad ogtihiin ilaahi subxaana wa tacaalaa cilmiga iyo waxbarashada aada yuu u ammaano dadka muslimiintana waa lagu booriyey cilmigu ha noqda midka sharciga ha noqda midka adduunyee nafciga u leh qofka muslimka adduunyadiisa nafci u leh ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun jawaabtu waxaa weeye maya miyay sima yihiin qof wax yaqaano iyo qof aan wax aqoon waa maya ma sina gabadha hadda nayriska baratay iyo wiilka bartay lama sina kuwa kale la dhashee guryahooda jooga oo cirbad xitaa aan qof duri karin lamid maha cilmigay barteen barashada cilmiguna faa'iido unbay soo kordhisaa waxaan insha allahu tacaala idiin dardaarmaynaa inaad dadaalkiina insha allahu tacala aada badisaan nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maa anzala allahu tacaala min daa'in ilaa walahu dawaa marka wixii aan jaahil ka nahayn inagunbuu naga maqan yahay mooye cilmi cudur walba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey dawuu u soo dejiyey wax la isku daweeyena waxa ugu horeeya ilahay kitaabkii subxaana wa tacaala qur-aanka ugu horreeyey ilaahay qur-aan yuu inoo soo dejiyey wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatu lilmu'miniin waxaa inoo xiga marka wixii tijaab ahaan loo arkay oo lagu guulaystay oo bani aadanka ilaahay u kashfiyey oo ay ka mid yihiin kuwa maanta isbitaallada iyo farmashiyaasha inoo yaalla jazaakum allahu khayran marka dadaalka aad ku jirtaan waxaan idiin dardaarmayaa cilmiga maanta aad gaarteen ee dibloomaha aad ku qaadanaysaan inaad kororsataanoo baraatig ahaan aad u kororsataan cilmi ahaan insha allahu tacala u kororsataan cilmiga yool uu ku dhammaado ma laha ilahay wuxuu leeyahy wafooqa kulli dii cilmin caliim marka cilmigu lagama dhergo qofkuna ma gaaro yoolka ugu dambeeya sidaa darteed qof walboo ardadan ka mida waxaan insha allahu tacala u dardaarmaynaa dadaalkiisa iyo juhdigiisa inuu sii wado oo cilmigiisa inuu sii korsado macalimiinta iyo mataqaanaa iyo maamulkuna ay idiin sii wadaan hadduu ilaa idmo ardada camal ayaad ku jirtaan oo ummad aad u adeegeysaan bulshada adeegeedii ayaad ku jirtaan isbitaalkan weyn aad arkaysaan khidmaadka muslimiinta loo hayuu ka midi ummadda aad u adeegeysaana idiin imaanayso dadku ugu jilicsan wey qof caafimaad qabo ordaya idiinma imaanay waxaa idiin imaanaya qof bukaan oo xanuunsan oo waayeel leh oo dhalinyaro leh oo ilmo yaroo sakiira leh intuba waxay idinka rabaan kaalmo iyo garab istaag iyo weji furan iyo mataqaanaa farxad inaad ku soo dhaweysaan idinka rabaan dhakhtarku waxa uu wax ku daweeyo waxaa ugu horreeya balaaqatulwejhi qofka inuu weji furan uu ku qaabilo oo uu si mataqaanaa fiyow oo caafimaad qabto farxad leh uu ku waraysto yidhaha see lagu hayaa fakrigaana marka wuxuu u baahaya sabir adkaysi ilaahay dartii inaad u qabato camalku ikhlaaskaa noqdo niyadaada aada wanaajisa subaxii markaad soo shaqa tegayso waa inaad soo niyeysato inaad u adeegayso ummadaada ummadda nebi maxamed inaad badbaadinayso waa inaad usoo niyeysato taa usoo baxdo wey taana insha allahu tacaala waxay kugu ilhaaminaysaa in aayaddii qur-aanka aad tusaalaheedii kale aad noqoto qofkii naf nooleeya fakaannamaa axya annaasa jamiican inaad niyeysato naf badan oo muslimiin oo dhiban inaad ilaahay uu sabab kaaga dhigo badbaadaya taa niyadaas marka waxaad ku helaysaa ilaahi subxaana wa tacaala ajir fara badan iyo khayr fara badan inuu kugu siiyo irxamuu man fi lardi yarxamku man fi samaa ayuu nebigu alayh salatu wasalaam leeyahay jazaakum allahu khayran xafladdiina waa inoo xiran tahay waxaan guda gelaynaa hadduu alleedmo bixintii shahaadooyinka iyo hadduu ilaahay insha allah tacaala ijaazooyinka wixii loogu talagalay ayaan guda gelaynaa wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu waa hagaag dhegaystayaal waxaa la soo gaaray qaybinta shahaadooyinka iyo sidoo kale abaalmarino la siinayey ardaydii halkaasi wax ku baratay waxaana kaalimaha ugu horreeya ee kow iyo laba iyo saddex la siiyey laabtobyo ay ku sii horumariyaan aqoontooda caafimaad iyadoona sidoo kale la siiyey lacago waxaa sidoo kale shahaadooyin la siiyey dhammaan ardaydii qalinjibisay ugu dambeyn ardaydaas ayaan weydiinay dareenkooda ku aadan xafladda loo dhigay iyo qalinjibintooda magacay waa safaan faarax maxamuud dareenkii maanta saaid si saa'id ayaa ugu faraxsanahay muddo ayuu hamigii yahay inaa maxalay wax caafimaadka barto maantana alxamdulilah bifadlilah ilaaha ii suurtageliy inaa maanta barto caafimaad ka qalinjibiyo narsin dibloma inaa qalinjibiyo shahaado dibloma inaa qaato maanta narsin eh inaa qaato si saa'id ayaa ugu faraxsanahay ilaah ayaa ii suurtageliy ilaaha kadibna waxaa igu suurtagashay istaalka guud ee degmada jilib ayaa igu suurtagashay inaa ku barto macalimiintay dhammaan dadka iila soo dadaaleen maamulka isbitaalka dhammaan waa u mahad celinayaa dadaalka ay ila soo dadaaleen ay juhdi igu soo bixeen wax igu soo bareen maanta alxamdulilah waxyaalaha badarnay tusaale ahaan sidii semester koowaad oo kale waxaa ku qaadanay maadooyin fara badan sida maadada anatomiga oo ka hadasho jirka biniaadamka habdhiskiisa ka hadasho fysiology oo ka hadasho maxalay siduu jirka biniaadamka u shaqeeyo waxaa kaloo ku barnay maxalay first aid ayaa ku barnay gargaarka degdega waxaa kaloo ku barnay fundamental of nursing qaabku qofka u shaqeeyay qofka nursing shaqadu qaabka proceduradu si u qabto ayaa ku baran waxaa kaloo ku baran medical maadooyin fara badan ayaa semester koowaad keliis ku baran ilaa afar semester ayaa nagu socday hore isbitaalo kale waa ka soo shaqeeyey laakiin aqoon aqoon kale maysan jirin laakiin aqoon in anuu aqoon inaan ka shaqeeyo xarun caafimaad waa jilib isbitaal degmada jilib ayaa ugu wareysay inta kale aqoon caafimaad maysan haysan alxamdulilah waxaa higsinaya maanta waxaa qaatay muddo kadib inaa qaatay waxaa rajeynayaa shahaado dibloma qaatay muddo kadib waxaa higsanaya inaa qaatay shahaado baaj ah oo dhakhtarnimo inoo gudbo kadib master diyaari ilaa b h d inaa gaaray ayaa rajeynaya insha allah aniga maadooyin fara badan ayaan ku qaatay ilaa lix iyo labaatan maado lama soo koobi karo maadooyinka meesha aan ku qaadanay muddada aan ku qaadanayna runtii aad ayay u yar tahay maasha allah marka waxaan leeyahay macalimiintii noo soo dhabar adeegtay iyo waalidiintii nagu soo nagu soo tababartay maasha allah dareen aad iyo aad weyn ayay iga dhigan tahay insha allah sannadaha soo socdan waxaan sugayaa inaan qaadan doono baaj aniga runtii waxaan hiigsanayaa inaan noqdo insha allah dhakhtar insha allah waxaan rajaynayaa in aan xoogga saari doono dhanka takhasuska daawada hadda halkaan kuma sheegi kara dareenkayga aad iyo aad ayaan faraxsanahay narsin ayaan ka qaljibinay dibloomana lagu siiyey insha allah mar dhowna waxaan rajayn doonaa baaj qaybta loo yaqaano oti ama soomaalida dhahdo operation qaybtaas ayaan rajaynaa insha allah hooyooyinkiina oo ama uurka dhibaato ku noqoto oo sidaan insha allah wallaahi aad iyo aada u faraxsanahay maasha allah xaflada meeshaan ka dhacday qurux badan maasha allah waana ku faraxsanahay shahaado qurux badanna waa qaatay waxaan soo sabraayay aan wax baranayay muddo laba sano ah waana ku faraxsanaa cilmiga aan bartay alxamdulilah maadooyin badan aan bartay oo maadooyin caafimaad ka mid yihiin shareecada ku jirto akhlaaqda qofka dabiibka ah waxaa maadooyinkaas waxaa ka mid ah maadada gargaarka degdega maadada aan maanta ka hadlayay khaasatan aniga aan ku qornaay maadada nutritionka ama nafaqada loo yaqaano waxaa ka mid ah maadada looga hadlo ama lagu qaato cudurada faafo waxaan jeclahay dhakhtarad dhammaystiran inaan noqdo insha allah haa waxaan jeclahay inaan noqdo dhakhtarad ku takhasusto cudurada guud maasha allah maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay xafladda qalinjibinteeda maadaama ay tahay labo sano aan soo socday xafladdaas oan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta qalinjibino maasha allah maadooyin kala duwan lix iyo labaatan maado ayaan halkaan ku baranay insha allah waxaan rajeynayaa inaan u shaqeeyo emergensiga ama gargaarka deg dega ayaan rajeynaya inaan ka shaqeeyo insha allah inta badan wax ka dhaca caalamka waa fast aidka iyo gargaarka degdega in la sameeyo maadaama ay tahay waxyaaba ugu badan ee ka dhaca caalamka saas darteed ayaan u doortay maadadaas alxamdulilah aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaa maalka halkan ugu mahadcelinayaa waalidiinteeda dhammaan mujaahidinta iyo macalimiinta waxna soo bareen wallaahi farxad aad u weyn ay iga dhigantahay waa wax wax badan aan sugaayay waqti badan aan sugaayay usoo dhafraayay maantana alxamdulilah ilaah mahadiskale aadaan faraxsanahay waxaa jeclay inaan u shaqeeyo dhanka mataarinta dhanka umlisada inaan ka shaqeeyo rajayna insha allah waxaa u doortay in ay u baahan yihiin haweenka muslimaadka ah aan ugu kaafin karo waxyaale aad u badan sida rag inaan ka kaaftoono aan wax qabsano ayaan rajaynaa insha allah ha maryan cumar wallaahi farxad aad iyo aad i weyn waaye aad iyo aadan ugu faraxsanahay Mhm. waxaan u mahadcelinaya macalimiintayda maamulka dhammaan iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaan ayaan u mahadcelinaya waxaan rajaynayaa umalsadnimo Mhm, inaan noqdo maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay muddada dheer aa wax soo baranayne kadibna aa ka mir dhalanay alxamdulilah waxaan jeclaa inaan ka shaqeeyo mataarinta meesha oo umalisada meeshaan rajeynaya inaan ka shaqeeyo mustaqbalka dambe waa hagaag markaana waxaan dib idinkugu celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka faa guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد شادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ